booliska gaarka ah ee degmada waadi dowladgoboleedkan ku dalbeed soomaaliya saacadka waxay wax weerar ku qaadeen cadowga oo ku sugnaa deegaan afartan kilomitr jirto dagaalkii meesha ka dhacay khasaare ayaa ku gaartay nimankii shabaab ilaa toddoba ayaa meesha looga dilay qofkoodana waa laga soo furtay dhinacaanadana waxaa ka shahiiday hal askari saddex qofoo dhaawacana waan qabnaa bal warbixin naga sii sababta dagaalku muxuu ahaa ma isku dhac baa jiray mise dagaal qorshaysan baad qaadeen dagaal qorshaysan wey oo meel kasta ay kusugayiin ninka cadowga inaan maarata aan ka xureyno dalka ayaa go-aanka anaga weerarkaasna weerar qorshaysan oo wuxuu ahaa aan qorshaysan oo ciidamada booliska gaarka dowlad goboleedka ku dalbeed soomaaliya ay ku qaadeen meeshaas wayna soo afjareen waxaad nooga warantaa booliska gaarka haddaad dhegeystayaasha u sharaxdo waa maxay booliska gaarka booliska gaarka waa ciidamadii dowladda goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo tababarka uga soo baxay degmooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya magacii ciidankaas garaawiista ee madaxweynaha uu dekreed kasoo saaray waa laga bedelay magacoodana waxaa la yidhahdaa booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waa ciidamada sida militariga u tababaran oo hadda shabaab dagaalada ku hayo degmada diinsooro kale hadda meel konton kilomitirka xalay waxaa lagu soo dilay ninkii abiyaadka uqaabilsaa nimankaas cadowga ah waxaana soo dilay ciidamada booliska gaarka ee degmada diisoor ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka booliska gaarka waa ciidamada sida militariga u tababaran wey oo dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed isaaq bal diinsoor waxbaan kaa weydiin doonaa ee goobta waajid u dhow ee ciidamadu weerarka ku qaadeen toddobadana al-shabaab looga dilay adinkana labada laydinkaga dilay yaa hadda gacanta ku haya hadda waxaa gacanta ku haya ciidamada booliska gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shacabkana aada buu usoo dhaweeyey insha allahu tacaala bar kasta ay ku sugan yihiinna dee inaan soo afjarno ayaan rabnaa toddobaadkan gudihiis sheegasho mooye maxaad ku xaqiijin kartaa in dagaalkaas aad ku guuleysateen gacantana aad ku haysaan tuuladaasi waxaan ku waxaan ku dagaalka inaan ku guuleysanay hubkoodii baaba soo furnay insha allahu baha saxaafadda iyo barta internetkana waa lasoo dhigi doonaa meeshan hadda in ciidamada kusugan ciidamada aan xukumaya weya de raboodka meesha iga toosinayaan meesha hadda ayaa ku sugan insha allahu nimankay hadda baacsanayaan dagaalkan way soo gabagabeen insha allahu tacaala ciidanka booliska gaarka ma keligoodba mase ciidamo kale oo amisom ayaa idin weheliyo maya maya keligaanada weeye hadda waxaa dagaalamaya keligaanada weye insha allahu tacaala ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom waan kaasan doona laakiin hadda weeraradan qorshaysan oo hadda degmooyinka aan hadda kaga hayno waxaa baxaya ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya tababarkooda saas diinsoor waxaa tiri waxaa lagu dilay nin abniyaadka madax u ahaa magacii ninkaasi ninkaas bashiir cabdi baa la yidhaahdaa magaca diinsoor iyo gaarkeeda waxaana gacanta xalay kusoo dilay ciidanka booliska gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya soolayaalka weeyana waa laga soo qaaday